sida aad la socotaan gudoomiyaha baryahanba wuxuu ku marayay booqashooyin ay u fidiyeen gudoomiyaasha baarlamaanka dalalka sida netherland belgium austria iyo luxembourg social media waxaan ka arkaynaa baryahan warar fool xumaynaya wafdiga gudoomiyaha iyo baarlamaanada adduunka uu asaga kulanmada la samaynayo dad suurad xumaynaya oo si xun u fasiraya ayaan arkaynay oo social media ka wada ay yacni ka muuqdo mas-uuliyad darro isla markaas aan ka suurtoobin gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliyeed iyo magaca baarlamaanka soomaaliyeed aan u qalmin in niman magaca soomaali sheeganaya ay suurad xumaynayaan ama magaca xumaynayaan ama si kale u fasirayaan weji kale u yeelayaan taasoo ka muuqato yacni aqoon darri iyo xaqdi ama xaasidnimo iyo doqonnimo ay ka muuqato waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed ma marin habaabin kartaan kuwiinan caloosha ka jirin waxaa weeye wax aan loo baahnayn oo magaca soomaaliyeedna meel ka dhaca ku ah ayaad wadaan inta waxgarata ee soomaalida ah ayaa idinka badan mana aqbali doonaan waxa foosha xunle idinka aada wadaan waxaan ummadda soomaaliyeed u sheegayaa in gudoomiyaha baarlamaanka iyo wafdigiisa ay wax dan u ah dalka iyo dadka soomaaliyeed ay ka shaqaynayaan taasoo miro dhalkeedana la arki doono waxa borbogaandada ah ee dadka wax magaratada ay faafinayaanna aan dheg jalaq loo siinin de waa garan kartaan sheekh aadmadoobe waa nin culimo ah oo diinta islaamka dadka loo soo doonta ah marka kama suurtowdo waxyaalaha ay ka sheegayaan ummadda soomaaliyeedna uma qalanto isagana lagama yaabo inuu waxaas ku kaco annaga waxaan ka mid nahay shirarka guddoomiyahan la fadhinay waxyaalaha laga hadlayna waxay ahayd heshiisyada labada baarlamaan waddan kasta capacity building loo sameeyo baarlamaanka soomaaliyeed maadaama dhalinyaro cusub oo siyaasadda ku cusub aqoon-yahano ah ay ku jiraan baarlamaanka soomaaliyeed taas micnaheedu waxaa weeye koruqaadidda aqoonta waayo aragnimada dhalinyarada ku soo biirtay baarlamaanka soomaaliyeed ayaa ujeeddadu tahay iyo guud ahaanba sidii baarlamaanka soomaaliya ula jaanqaadi lahaa baarlamaanada kale ee adduunka sidaa daraaddeed ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegayaa anigoo ka mid ah wafdiga guddoomiyaha inaan waxaas waxba ka jirin dalka iyo dadka sumcadda in laga xumeyna ay rabaan weligoodna ay sheegi jireen qof nool bay dhihi jireen waa dhintay waxay la mid yihiin kuwaas oo kale marka insha allah waxaan idin leeyahay kuwiinan noocaas oo kale ah kawaantooba ogaadana waddanka inuu sharci leeyahay oo laydinku qabsan karo waxyaalaha aad sheegaysaan oo sharciga laydin marin karo